tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal beeleed saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ku yaala duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kaas oo dhaliyay khasaare kala duwan dagaalka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka lagu magacaabo libicaano oo dhanka bari kaga beegan magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud inta la xaqiijiyey toban ruux oo ahaa labada dhinac ee dagaalamay ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan iyadoo uu jiro khasaare soo gaaray dadka rayidka ah laba maleeshiyaad ayaa isku haya dhuldaaqsimeed ku yaala deegaanka mid ka mid ah dadka ku dhaqan mandiqada lagu dagaalamay ayaa ka warramaya sida ay wax u dhaceen isagoo intaa ku daray in dadka deegaanka ay bilaabeen inay barakacaan laba maleeshiya beelood oo wada degan deegaanada galguduud gaar ahaan dhuusamareeb ayaa halkaasi dagaal ku dhex maray dagaalkaasi waxa uu qaatay saacado badan waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey ilaa hadda waxaa ku dhintay toban ruux ilaa dhowr iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen inta badan dagaalada reemiyiga waxa uu ka bilowdaa daaqsinta iyo biyaha dhulkaasi waa dhul aada miig u ah oo xoolo dhaqatadu ay degan yihiin waxa uuna inta badan aanooyinkani waa aanooyin hore mar kastana dagaaladu sidaas ay ugu soo laabtaan waxaa halkaasi ka jira barakac aada u badan maadaama dagaalo xoogan ay halkaasi ka jireen inkastoo haddana meesha xoogaa dadkaasi ay ka roog degeen oo sababka oo yaraaday darteed dadku ay isugu bateen dagaalkana ay qayb ka ahayd haddana halkaasi waxaa ka jira qax aada u ballaaran dagaalkan ayaa salka ku haya aanooyin qabiil oo kala duwan iyadoo lagu soo warramayo in labada dhinac ay weli is hor fadhiyaan deegaankan ayaa waxaa horey uga dhacay dil loo geystay dadka deegaanka kadib markii maleeshiyaad ay weerar ku qaadeen qoys ka koobnaa hooyo saygeeda iyo gabar ay dhaleen oo deganaa halkaasi